Isbeddelka cimilada ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo ay ka dhaceen fatahaado iyo abaaro daba dheeraada oo saameeyay dadka iyo dunyada. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland Ceydid Suleymaan Xaashi ayaa ka warbixiyay saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada ku yeeshatay Jubbaland. Wasiirka ayaa sheegay in abaaraha soo noqnoqday, roobabka aan di'in waqtiyadii la sugayay iyo kuleylada sii kordhaya ayaa keenay barakac, cunto yari iyo dhibaato ku timid xoolaha iyo beeralayda.
marxaladaha taagan ee jira oo isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu ku yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid tahay noolayaasha kala duwan saamaynta uu ku yeesho caruurta iyo haweenka saamaynta uu ku yeesho cuntada iyo sugnaanteeda saamaynta amniga uu ku yeesho ay ku yeelato eh, isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku yeelato caraguurka iyo dhulkii beeraha laga tabcayey saamaynta ay ku yeelato infrastructureka iyo buundooyinka iyo wadooyinka googo-ay Eh, shirku wuxuu saddex baanal baa halkan maanta dood dheer oo bulshada oo dhami ka qaybgelayso iyo miidiyuhuba yaa lagu qaban doonaa aqoon-yahano deegaanka iyo khuburo waaweyn baa fadhida waxaana lafaguri lafaguri doonaa sidii looga badbaadi lahaa oo loo yareyn lahaa khasaaraha isbeddelka cimiladu keento oo ay ku keento deegaanadeeda Eh, deegaanada sidaad ka warqabtaan marna roob baa ayna qaada iyo biyo muddo yar ka bacdina abaar iyo biyo la'aanba baynu la la la la la tacaalaynaa sanad walba duufaano ilaahay inaguma keenin laakiin hadda gobollada qaar buu ka dhacaa duufaanaduna ay saameeyaan dhibaatada innagu aan ku hayno deegaanka oo ay ka mid tahay dhulka eh, la xidhmaysanayo goofafka dhulka loo adeegsanayo dhulkii daaqsinta iyo beerihii dhulbeereedkii oo la ysku khaldayo oo dhulbeereed inta cagafyo loo qaato la leeyahay waxaa laga samaynayaa beero iyada oo ayan suurtogeli karin in biyo la geeyo Hadalkan Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Jubbaland Ceydid Suleymaan Xaashi ayaa ku soo aadaya xili ay jiraan dad badan oo ka soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo la xiriira abaaraha ku dhuftay deegaanada ay ku noolaayeen.